asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aynu kolba wixii inoo soo qabsoomay ee murti iyo yahay xigmad ah ee afkeenna hooye ah aynu ku wadaagno waana meedan aynu intaynu isla eegno oo aynu isla wadaagno isla dhegaysanno oon isla dhuuxno haddana aynu dhaqankeenna iyo hiddaheenna ku dheelotiro waana xubinteenni murtida maanta ee ahayd mid ugu yaraan qofku ka faa'iidahayo hal eray hal ujeedo ama hal aragti ama hal odhaahba wax un uu ka faa'iidahayay oo aan ahayn mid daba go'an waxaa laga yaabaa xubin kastoo la sheego kolad sharaxaadeeda aad ka maqasho erey kugu cusub oo hiiraansigii nolosha ka mida ama erey kugu cusub oo ka mid a kuwa afka hooyo ee aadan weli qalinkii iyo buugga ku qaadanin ama aadan maskaxda ku qabanin inaad ka faa'iidaa laga yaabo haddii kale iyada lafteeda ayaabad macno ahaan iyo xubin ahaan faa'iido uga helaysaa waa inta badan arrin dhacda weeye xubintaanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxaa la yidhi ninbaa niman dhallinyaro awaaniyey ninkaasi waxa uu ahaa qiyaasta sida ay inoo sheegayso xubintu ninkaas wuxuu ahaa nin oday ah nimanka uu arkayna waxay ahaayeen niman dhallinyara nimanka dhallinyarada yihii amaba dad dhallinyara oo laga yaabo rag iyo haweenba inay lahaayeen dadka dhallinyaradaee rag iyo haweenba leh ee si maaragtay muuqata oo aan qarsoonayn ayay dee u dhallinyaraynhayeen maadaama uu arkay iyagoo si muuqata oo aan qarsoonayn u dhallinyaraynhaya waana tii dee mahmaha soomaaliya ay dhahaysay dhallinyara intay geed ka boodday tale ka boodda ayuu wuxuu siiyey tale wanaagsan oo laba nooc ilaa saddex noocba u wanaagsan oo u wanaagsan xagga bulshada uga wanaagsan oo iyaga naftooda uga wanaagsan oo haddii ilaahay idmahayo diiniyan u wanaagsan saddexdaas qaabba tale u wanaagsan ayuu siiyey oo si hoose oo weliba la dhihi karo wuu u qabyaaladeeyey ama maaragtay wuu u qariyey ama si maaragtay kalsooniya ku dheehanta uu ula doonto uu u faray ayuu u gudbiyey taladiisii wuxuuna ku yidhi dhallinyaroy mid ma og tihiin hal arrinah ma waad la socotaan kolay dhallinyaraad tihiinoo intaad geed ka booddaan ayaa tale ka booddaan mayaa layidhi oday maxay tahay midaasu markaasuu yidhi waan idiin sheegiye bal isku daya inaad iga yeeshaan bal hayaha soo daa baa layidhi wuxuu yidhi inaad si qarsoodiya u dembaabtaan ayaa ka farxad badan inaad bannaanka la timaadaan wuxuu ku yidhi inaad si qarsoodiya u dembaabtaan ayaa idiinka farxad badan buu yidhi inaad bannaanka la imaataan dembigiinni aad iyo aad ugu fiirso waxa weeye oo dee ceebta lafteeda ama dembiga laftiisa haddaad gelayso markaad la dhuumati markaad bannaanka la imaato dee isku qiimo ma aha haddaad bannaanka la imaato ma og tahay ugu yaraan waxaaba laga yaabaaba in mankorbad wadday oo gacanta lagugu suuliyo oo hoogya baa kaa raaco oo aad waxaadan filayninba inaad kala kulantay lakiin haddaad la dhuumato dee meelahaagaas adigunbaa farxad ku qaba dadka kaleentana maadan aafaynin wax ilaana maadan tusin saas darteed ayuu waana siiyey oo wuxuu ku yidhi dhallinyaroy inaad si qarsoodiya u dembaabtaan baa idinka farxad badan inaad bannaanka la imaataan dembigiinna inaad bannaanka la imaataan dembigiinna marka waxaan idin leeyahay si qarsoodiya u dembaaba ayuu yidhi kolley haddaad dembaabaysaan oo inaad dembigii daynayni qarsoodi u dembaabo si aad u farxdaan bannaanka ha la imaanin yaan farxdarro idinku dhicina dembigiinna intaas ayuu faray iyaga laftooda qaar badanoo ka mid ah waxaa macquul ah inay wax ka fahmeen ereygaas uu ninkaas odaygu faray oo ay dembiga laftiisiiba iskaba daayeen haddii marba lala dhuumanhayo ama maaragtay uuba dhibaato yahay ama uu ereygaa weynba ka imaaday maxaan ku faraynaa inay dhaheenoo ay sidaa kaga buudeen dembigiiba ayaa macquula waana arrin dhici karta sababtoo ah dee dadka quluubtooda ilaahay baa gegediya mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi si cad baa loo ogaadaa intaadan wax ogolaanin si cad baa loo ogaadaa intaadan wax ogolaanin intaadan wax ogolaanin baa si cad loo ogaadaa ayaa la yidhi